wasaaradda caafimaadka maamulka puntland oo kaashanaysa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa magaalada boosaaso ku qabatay kulan looga hadlayay sidii looga hortegi lahaa islamarkaana bulshada looga wacyigelin lahaa cudurada faafa sida shumanbiyoodka oof wareenka iyo dabaysha kulanka ayaa waxaa ka qayb galay isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka bari xubna ka socday hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo dhaqaatiira madaxa talaalka puntland hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o xabiib cabdi shire ayaa ugu horeyn ka warbixiyey kulanka
shirkan muhiimadiisa waxaa weeye in wacyiga bulshada soomaaliyeed gaar ahaan wacyiga bulshada puntland kase gaar ahaan wacyiga bulshada gobolka bari in kor loo qaado gaar ahaan tallaalada si loo xoojiyo difaaca ama immunitiga ashkhaasta ama ciyaalka ama hooyooyinka iyo dadka waaweynba islamarkaasna si loo xoojiyo ama kor loogu qaado immunitiga bulshada bulshada difaaceeda in kor loo qaado marka difaaca dadka ama ashkhaasta marka kor loo qaado baa difaaca bulshadana kor loo qaadi karaa marka waad garanaysaan waad ogtihiin haddeer culaysyeen ugu hayaan xanuunada looga hortegi kara tallaalka sida difteeriyada xanuunka difteeriyada ama gowracatada loo yaqaano waa garanaysaan waayadan dambe waad aragteen dhakhaatiir baa tihiin culayskana ugu hayaan ama ay bulshadu ku hayso in caruur badan ay u xanuunsan yihiin caruur badan ay disable u noqdeen ay u naafoobeen caruur badan ay u dhinteen ay u geeriyoodeen isku duwaha wasaaradda caafimaadka maamulka puntland ee gobolka bari siciid maxamed ayaa isna dhankiisa sheegay muhiimadda ay leedahay in bulshada la wacyigeliyo ka hortaga cudurada faafa iyo sidoo kale qaadasha tallaalka si looga hortaga cudurada faafa tallaaladaas oo ah tallaalada shubanka laga duwan yahay waxaa fadhiya dadkii medical professionalska ahaa ama bahda caafimaadka ahaa oo arrintani boqolkiiba boqol ay khusaysay ayaa fadhiya ujeedkeeduna waxay tahay inaan kala warqaadanno tallaaladan soo kordhay cidda la siinayo qorshahoodu muxuu yahay ma innagay nagu cusub yihin mise dunidao dhan bay ku cusub yihiin dabcan innagay nagu cusub yihin lakiin dunida wax laga qaato oo joogto ah weeye sidaan la soconno guud ahaan soomaaliya xaaladda tallaalka iyo cudurrada contagious diseaseska oo cudurrada faafa waa la socotaan waa la socotaan cudurrada communicable diseaseska heerkood meesha uu marayo waa la socotaan soomaaliya guud ahaan xuduudaheeda oo dhan waa furan yihiin sidaa daraaddeed waxaa suurtagal ah in ay cudurro badan ka soo gudbaan xuduudaha sidaa haddaba dhacday kulankan ayaa la filayaa inuu door muhiima ka qaato wacyiga bulshada puntland ee ku aadan qaadashada tallaalka